ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saameyn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey asalaamu calaykum radio ergo waan idin salaamay magacayga waxa weeye xafiise cabdiqaadir maxamuud wiilaan imaabteenahay baa xanuunsanaya dhakhtarka waxaa kaa codsanayaa safmarka karoone cudurka hadda karoone bal astaamihiisa noo sheeg wiilkaa naqaskaa haya hufac qalalan qandhe aada u badan waka doctoorka baan idinka cod idinka codsanayaa inaa fariintaa igu gudbisaan waana idin salaamayaa radio ergo mahadsanid kaafiso cabdulqaadir maxamed oo aan noo soo sheegin halka ay joogto haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda kaafiso calaamadaha ugu waaweyn ee cudurka safmarka covid nnteenka waxaa ka mid ah qofaac qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaasi in qofku in uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka haddii aad ku aragtay calaamadaas aan sare ku soo sheegnay fadlan la xiriir goobaha caafimaadka ee lagula tacaalo cudurka safmarka ee covid nteenka
waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waxaa joogaa magaca waxaa jaa maxamed axmed waxaan joogaa meel wadada cadowdhow degmada saraag meeshanu ku batay xanuunka corona virus oon lahayn dhakhtar caafimaad iyo dad daaweeya waxaan doonaynaa hay-adaha ka codsanaa in meeshan dadka jooga la baado oo loo soo gaadho dhakhtar iyo dawaada degdega
mahadsanid jaamac maxamed axmed oo jooga gobolka sanaag haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa jaamac waxaan rajaynayaa in codkaaga gaari doono maamulka goobtaas ama meeshaas iyo hay-adaha caafimaadka ee ku shaqada leh cudurka safmarka covid nteenka si la idinku helo adeegga aada dalbanaysaan iyo xaruma caafimaad ee lagu baaro dadka qaba cudurka safmarka covid nteenka idinkuna ka bulsho ahaan ku dadaala in aad raacdaan tilmaamaha caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef si aad ugu badbaadaan khatarta uu leeyahay cudurka safmarka ee covid nteenka tilmaamahaasi oo ahaa in gacmaha layska dhaqo muddo labaatan ilbiriqsi laguna dhaqaayo saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaalo ganfur xidhkii iyo gacmogashigii iyadoo la iska ilaalinayo in la taabto sanka afka iyo wejiga in dadka ay kala fogaadaan ayaa muhiim ah ugu yaraan laba mitir ama saddex tallaabo in guriga la jooga ayaa wanaagsan haddaad isku aragtaan ama qofku isku arko calaamadaha cudurka hargebka haddii aad isku aragtid qof faaqanno iyo neefta qofka ku dhigta raadso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurka safmarka covid nneteen-ka tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban afka iyo sanka ku dabool marka aad qofa'aysid ama hindhisaysid markaad isticmaasho tiishka ku rid weelka qashanka lagu rido oo xidhan nadiifi gacmahaaga kadib markaad qofacdo ama hindhisto amaad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaan qofka qaba astaamaha ama calaamadaha cudurka hargebka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waxaa su-aal iga ah ninkii komaha ka bogsaday labadaas ma ka soo noqdaa waa sidai ka bogsaaday waxaan joogaa doolow caddo xanuun badan baa ka jira meesha iyada eh dadku waa wada dabcaan wax badanna way dhinteen waxayina allaahu aclam mahadsanid qof aanuu soo sheegin magaciisa oo jooga magaalada doolow haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi arrintaa qofka cudurka ku dhacay waa covid nneteen-ke oo ka bogsooday mar labaad maku soo noqon karaa arrintaasi xaqiiq rasmi ah uma hayno ama looma hayo balse waxaa dhici kara in qofkaasi cudurku mar kale uu ku dhaco haddii uusan raacin tilmaamihii caafimaad ee lagula tacaalayay cudurka safmarka ee covid nneteen-ka sidoo kale waxaa jira difaaca jirka qofka kaasoo jirka ka ilaalinayo in ay soo weeraraan bakteriyada iyo viruska haddii qofka jirkiisa difaaciisa uu adag yahay bakteriyada iyo viruska awood uma lahan inay soo weeraraan ee waa iska difaacayaa balse haddii qofka difaaciisa jirka uu yar yahay ama uu daciif uu yahay waxaa laga yaabaa in cudurrada ay u nuglaadaan qofkaasi waayo difaaciisa jirka awood uma laha inuu iska difaaco cudurrada soo weerara
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo